Dr Xamdi Jaa-ud Maalin oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka La-Aamin ee magaalada Beledweyne ayaa hooyooyinka ku nool magaaladaasi ugu baaqday inay ku dadaalaan naasnuujinta caruurtooda taasi oo faa-iido u leh ilmaha dhallaanka iyo hooyada xilliga ay ku jirto umasha. Waa tan Dr Xamdi Jaa-ud Maalin oo ka warbixineysa naasnuujinta ilmaha faa-iidada ay u leedahay.
qodobka ugu horeeya hooyada muhiimada u leedahay markii cunuga ay dhasho inaa hooyadaas sida ugu dhaqsiyada badanba naaska la siiyo loo dhigo waxay ka saacideysaa hooyadaas inuusan ku imaanin dhiigbax oo dhalmada kadib ah naaskaas cunugaas nuugayo wuxuu caawinayaa oo ka saacideynaya hooyadaas inuu u sameeyo inuu minki aruuro minki haddii u aruuro oo sida la rabo u aruurani dhiigbax ma imaanayo makaankii inuu booskiisa geeyo uu caawiyo sida u aruuri lahayd naasnuujintaas aaday uga caawineysaa qodobka labaad haddii hooyada naasnuujin barax tiran ay sameyso uma baahno inay aado dhakhtar ama isbitaal u tagto ay dhahdo ilmo inaan kala koriyaa rabaa daawooyinaa qaadanaa hormoonaad hormoonaadkaas jirkeeda saameyn ku yeelan karo waxaa ugu wanaagsan hooyada inay naasnuujin barax tiran ay sameyso markii hooyada naasnuujin barax tiran ay sameyneyso waxaa jirka ku badanaya hormoonka caanaha hormoonka caanaha markuu jirka ku batane waxaa yaraanayo inay hooyadii janis ee uurka ay ku qaado sababto ebleeshinkeedii waxyaabihii dhan sababayay inay uur ay hesho hooyadii hoosoo u dhacaya marka saas waxay ku heleysaa si dabiici ah hooyada inay u sameyn karto kala korin ayadoo waxyaabo daawo ana qaadanin hooyada naasnuujinta iyadana waxay ka sameyn kartaa ka caawineysaa inay qaab dhismeedka jirkeeda nolosheeda nolol qurux badan ay noqoto isteelkeeda ka caawiso hooyo kasta oo naasnuujin barax tiran sameyso ma ahan hooyo jirkeedii oo noqonayo inuu miisaankeedii zaa-id u noqdo hooyada naasnuujinta fiican sameyso wuxuu ka caawinayaa markastaba inuusan miisaan qaldan uusan jirkeeda korin hooyada waxay ka hortagtaa inuu ku dhaco qanjir inuu ku dhaco kansarka naasaha ku dhaco hooyada naasnuujinta sameyso ayadana kuma dhaco kansarka naasaha naasnuujinta muhiimada u leedahay dhallaanka waxay tahay hooyada markii ay dhasho soddonka daqiiqo ugu horeyso inaa cunuga naaska loo dhigo ama la jaqsiiyo waxay u tareysaa cunugaas inaysan sokortiisa aysan dhicin waxay micnaha balansi gareyneysaa sokortii cunugaas inay low ku imaanin markastaba naaskii caanaha waxaan ku talin lahayn hooyada markay dhasho inay soddonka daqiiqo ugu horeyso la siiyo naaska cudurada inta badan naasnuujinta looga hortago ayaa waxaa ka mid ah in ilmaha dhallaanka ah ay sokortooda dhacdo iyo hooyada uu ku timaado dhiigbax xilliga umasha taasoo looga hortago in ilmaha si joogtaha loo siiyo naaska hooyada